إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قسوة كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب صلاة التضوع باب كاسان كدحجرني سوقرنا حديثك عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله رسولك إلهي وحو يريد عبد الله بن عمر بن عاص rasuulka allah igu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa cabdallah cabdullaahiyow laa takun ha noqonin midla fulaanin hebel oo kale cabdullaahiyow waxaan kaaga digaa inaad hebel oo kale noqoto hebel ha isku shabihin muxuu samayn jiray ninkaas nabigu ka digaayo nabigaa sheegay wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa ninkaasu yaquumu mid istaaga min alleyli habeenka wax ka mid ah habeenkii qayb ka miduu salaatuleylka tuka jiray fa taraka waa ka tegey qiyaama leyli qiyaamuleylkiiuu ka tegey markii kadib muttafaqun caleyh ninkaas sidaas xadiidkan markaa waxaa laga faa'iidaysanaa oo laga qaadanaa waxay tahay in cibaadada qofku uu sameeyo uu daa'imo daad shay cibaadaa samayn jirtay waxaa weeye sida wanaagsan ee sunnada ma ahan in lagu leeya waajibay kugu tahay waajib kugu noqon ma cibaada haddaad samaydo awal haddaysan waajib ahayn laakiin sida sunnada ahoo wanaagsan waxay tahay inaad daa'imto oodan ka tegin cibaadadaas maxaa yeelay nabigu siduu yidhi sala allahu calayh wasalam axabu alacmaali ila allaahi adwamuha wain qalla acmaasha waxaa ilaahay agtiisa loogu jacayl badan yahay midda qofku daa'imo haba yaraatee marka waxa weeyaan haddaad salaatuleyl tukan jirtay haddaad soon sunnaa soomi jirtay cibaadadii aad samayn jirtay waa inaad daa'imto ilaa aad ka dhimanaydo wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin rabbigaaga caabud inti mowdku k kaaga imaanaan sidaas weeye sida sunnadaa waxaa kaleeto xadiidku tusayaa inaan laysku shabihin dadka wehsida badan dadka ahlu wehsida ah ahlu cajsiga ah ee cibaadaadka iyo daacaadka ka gaabiya inaadan isku shabihin ee dadka ahlu nashaadka ah ee cibaadada ku dadaala dadkaas aada isku ekaysiido waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaa qofka waxa weeyaan arrin laga fiican yahay hadduu sameeyo in dadka looga digo oo la yidhaahdo arrintaas qofkaasu sidaasuu yeelay hala mid noqon dadka in looga digo hala mid noqon marka saddexda xugunba waa ku cad yihiin qofka waxa weeyaan arrin oon fiicnayn hadduu sameeyo dadka in looga digo oo la yidhaahdo sidaasoo kale ha samayn iyo cibaadadii aad samayn jirtay inaad daaimto inaad daa'imto marka horena cibaadada aad samaynaydo sunnada ah waa inaad qaadataa wax aad wadi karto hadaad boqol ragco bilowdo ee ayaan markaad waddo aad ka fadhiisato waa eber marka horeeto cibaado aad daa'imi karto bilaabo cabdullahi ibni camar ibni caas habeenkii oo dhan salaatuleyl u taagnaa jira maalintii o dhan waa soomi jir nabigaa loo sheegay markasu yidhi arrintaasoo la iima sheegin markaasuu yidhi haa maalin keliya ma afuraayo hal habeenna saacad ka mid a seexama nabigu wuxuu ku yidhi fa sum wa afdir saas waa lama ogolo maalmaha gabal soon sunna soon maalmaha gabalna afur ma habeenkii qayb salaatuleyl u isteeg qaybna seexo fa ina licaynayka calayka xaqan wa ina linafsika calayka xaqan wa ahlika xaqan waxa weeyaan indhahaagu xaqay kugu leeyihin naftu xaqay kugu leedahay xaaskaada iyo sawjadaada xaqay kugu leedahay saasaa nabigu u habeeyey sala allahu calay wasalam marka cibaado aada wadi karto marka hore ka dhigo kadibna ha ka caajiso kadibna ha ka caajiso xadiiska marka sidaas ayuu ku cad yahay oo laga faa'iidaa wa can caliyin cali bn abi aalib waxaa laga wariya radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam awtiruu witirka tukada yaa ahla alqur'aani qur'aanka dadka ehelka u ahow fa ina allaha alle witrun waa mid keligiisa yuxibu wuxuuna jecel yahay alwitra witirka rawaahu alkhamsatu shantiyaa wariyeen afartii sunanka iyo axmed ibni xambal wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay xadiidkan xadiis saxiixa weeye waxaana nabigu amray dadka ahlu qur'aanka ah inay witirka tukadaan maxaa loola jeeda ahlu qur-aanka laba qowlay culummadu ka leeyihiin ahlu qur'aanka in loola jeedo muminiintoo dhan maxaa loo leeyahay muminiintona ahluqur'aan liannahum aladiina sadaquu bilqur'aan maxaa yidhaha muminiintu qur-aankay rumaysan yihiin ha yaqaano qofku ama yuu oqoonin lakiin qur-aankii waa rumaysan yihin muminku marka ahlu qur'aanka muminiintii oo dhan ayaa loola jeedaa muminiintow dhammaantiin witirka tukada kaas waa qowl qowl kaleeta culimmada hadal kale waxay mareen wuxuu ka mid yahay ninka la yidhaahdo abulkhadaab waxaan rabaa abu sulaymaan alkhadaabiyaan rabaa abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu maray in loola jeedo ahlu qur'aanka dadka qur-aanka xifdisan maxaa ila dadkaasu nimco gooniyaha alla siiyey qof qur-aanka xifdisan nimco gooniyaha ilaahay siiyey ama qayb ka mid a xifdisan marka shukran lilah waa inuu witirka tukadaa ilaa waa qudwa waa qof lagu dayana qofka qur-aanka yaqaan waa qofkii dadka ugu aqoonta badnaa marka maadaama uu qudwo yahay waa inuu tukadaa maadaama nimcaad dheeraada ilaahay siiyey waa inuu tukadaa labada qol waa marka dadka qur-aanka yaqaan nimco weyna haystaan waa inaysan ka seexan ee habeenkii qayb ka mida un ku tukadaan waa inay ku tukadaan marka labada qowl weeye xadiidkan wuxuu ka mid yahay xaadiidta ay daliishadeen culummada yidhahdeen witirku waa waajib maxaa yeelay fiiri waxaa ku jira awtiruu witirka tukada waa amar wاlaصl fi اlmri an yadula calى اlwujuub wاlaصlu fi اlmri alwujuub amarna asal waxa waa waajibnimo laakiin asalkaas waa laga sarfiyey waxaana ka sarfiyey xadiidkii horay aan u soo marnay ee caliy bna abi aalib radi اllahu canh oo uu yidhi laysa alwitru bxatmin waajib ma ahan ka hay-ati maktuuba walaakin sunatu sanaha rasuul اlahi xadiidka xalay aan soo marnay cali bn abi aalib nasaa-i iyo tirmidi ay wariyeen iyo xaakim xadiidkaasa ka sarfiyey waxa weeye wujuubkii waxaana lagu xambaaraa nadbi amarkan amru nadbi lagu ambaaraa amru nadbi ayaa lagu xambaaraa marka dadka qur-aanka yaqaana nimco gooniyaha ilaahay siiyey waa inay nimcadaas ka shukriyaan witirka tukadaan wa can ibni cumara cabdilaahi bni cumar ayaa laga wariyay radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaal nabigaa wuxuu yidhi ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiina midda ugu dambayda bileyli habeenkaa tukaydaan witran tiro isdheer ka dhiga muttafaqun calayh nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiina midda ugu dambayda bileyli habeenkii aad tukaydaan witran tiro isdheer ka dhiga xadiidkaas marka waxaa laga faa'iidaysanaa inay tahay sida sunnada ah habeenkii salaatuleylka aad tukaydo witir inaad ku qatinto inaad witir ku qatinto witir tiro isdheer inaad sa ka dhigto hal ragco saddex ragco shan ragco toddoba ragco koob waxa weeye sagaal ragco koob iyo toban saddex iyo toban tiro isdheer inaad ka dhigto sidaas wey amar wey amarkan asalkiisu waa wujuubu tusaa walaslu fi lmri alwujuub ijcalu ka dhiga amar laakiin amarkaas waxaa ka sarfiyey oo inaysan waajib ahayn tusay xadiidka caaisha ee saxiixulmuslimka ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam caaisha waxay tidhi wuxuu tukaday saddex iyo toban ragco ayuu tukaday oo sideed uu inta tukaday uu markuu sideeddii tukaday ka gadaal witirkii tukaday oo marka waxa weeyaan saddex iyo toban uu tukaday marka witirka waa inuu shan yahy kadibuu asagoo fadhiyeen laba ragca tukaday ka witirkii laba ragoo nabigu ka dabamariyey sala allahu calayh wasalam witirkii laba ragco ayaa nabigu ka dabamariyey sala allahu calayh wasalam waxay tihi kaana yusallii alaaa cashara ragca yusallii amaaniya ragcaat uma yutiru saddex iyo toban ragco uma yusallii ragcatayni wahuwa jaalis nabiga asagoo fadhiyo laba ragca tukaday oo marka macnaha fadhiguu qur-aanka ku akriayo weeye fa idaa araada an yarkaca qaama fa rakaca siuu fadhiga ugu akrinaayo markuu rabo inuu rukuuco inta istaagu inta istaago uu rukuucay uma yusallii ragcatayni bayna anidaai waliqaama kadibna ragcatulfajriyuu tukado marka meeshaas maxaa kaaga muuqata bacda alwitri inuu nabigu laba ragca tukaday bacda alwitri inuu nabigu laba ragca tukaday taas culummadu waxay ka qaateen xadiidkaas caaisha saxiix muslimka ku sugan iyo xadiidka thawbaan ee ku sugan ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo qayrkood elbanina silsilada uu ku keenay ayadana uu nabigu amray bacda alwitri in dadka kale ay tukan karaan laba ragco waxa weeye inay tukadaan laba ragco xadiistaasa waxaa laga qaatay aakhirka salaada habeenkii witir in loo dabamariyo waa sida afdalkaa laakiin haddaad witirkii tukato salaadu xaaraamkamaa witiraad tukatay waxa weeyaan hadhow salaad kale inaad tukataad doontay waa kuu banaanta ka mamnuucay kaa tahay lagu dhihima hadaad witir tukatay labadaas xadiisaa tusayda laakiin sida fiican waxay tahay inaad witir u dabamarido hadaad fiidka hore tukato haddaad sakda dhexe tukaydo haddaad aroortii tukaydo waa inaad witir u dabamarida sida afdalka waa sidaa laakiin maalan haddaad inta fiidkii horeeto witirkii dha tukatay aad soo kacday salaadu xaraam kamaaha labalabaad u tukani labalabo aad u tukanay sida xadiidka saxiixmuslimka ee min xadiidi caaisha iyo xadiidka thawbaan ee waxa weeyaan ibnu khusayma iyo ibn xibbaan iyo qayrkooday wariyeen sidaas weeye وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسول كالان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حار ليهي لا وتران لبا وتر في ليلة هبين دحديد ما أهانين هبين دحديد لبا وتر ما أهانين شرعا رواه أحمد وريي وثلاثة صدح دي سنن كان وريين ووحا ويان صدح دي سنن كهايا وريي وأبو داود النسائي الترمذي ابن ماجان ورين أفرد سنن وصححه ابن حبان ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay ibnu xibbaan wuu saxiix yeelay xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi wa qaala tirmidiyu xasanun wa qaala cabdulxaq wa kayruhu yusaxixu cabdulxaqna wuxuu yidhi tirmidi kayrkiis way saxiix yeelaan xadiidkan marka xadiid saxiixoo haabita weeye xadiidkan wuxuu nabigu leeyahay sala allahu caleyh wasalam habeen gudihiis laba witir ma jirto qofku waa inuu habeenkii hal mara witirka tukadaa sidaas darteeda ama witirka fiidka hore tuko ama sakda dhexe tuko ama aakirka tuko aakirkaana u fadli badane waxa weyn laakiin hal maraad witir tukayda mararka gabal labada witir waxay ka timaadaa ramadaanka oo kale ramadaanka oo kale ayaa imaamkiia tujina taraawiixdii qofaa la tukanaa witirkiu la tukanaa haddana hadhow aroortiya waxaa dhacdo jamaaco kale inay oogaan markaas haddana waxa weeyaan witir la sameeyo witirkiina ula tukado marka laba witir maya laba witir maya hal witiraada raba sidaan sheegnayna waxa weya witirka hadaad fiidka hore tukato haddaad soo kacdo salaad kale laba laba ragcad u tukani sida labada xadiid oon soo sheegnay laakiin witir dambe tuka maydi haddaad soo kacdo witir dambe tuka maydi idan sidaas darteeda haddaad waxa weya witirkaaga ama gadaal u dhigo ama sida ugu fiican waa inaad gadaal u dhigato u dabamarido laakiin hadday xataa dhacdo inta horey u hormarsatay inaad dib ka soo kacday laba laba ragcad u tukane sidaas wey sida saxda alcilmiga gobol ka mid a waxay yidhaahdeen haddii qofka uu fiidka hore witir tukado ama sakda dhexe maalan hadhow aroortii uu soo kaco waa inuu witirkii hore buriya see u burinaa waxay yidhahdeen inta istaagu hal ragca tukaa shafciyay u noqeen ragcadii tii hore ugu dambeyday iyo ragcadan aroortii uu tukaday aa la ysku daraa shafciyay noqeen kadib uu laba laba u tukanaa markuu aakhirka joogo hal ragca witira tukana saasaalaa yidhi culummada gobol ayaa sidaas mareen laakiin sida sawaabka ah waxay tahay waana sida afarta madhaboodba ay mareen iyo saxaabada gobol ka mid a abubakar iyo abu hurayre iyo qayrkoodba e waxa weeyaan witir hore oo aad tukatay ma la burinayo inaan la burinayna waxaa kuugu daliil ah laba arrimood tii horan aan soo sheegno nabiga sala allahu calayhi wasalam inta witirkii tukaday kadib markuu salaad doonay uu caadi salaad shafcigu tukaday ee ma burin tii hore arrintaasuna asaga inaysan ku qaasa waxaa tusaa xadiidka thawbaan oo aan soo sheegno daarami ibnu khusayme ibnu xibbaan ay wariyeen oo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina hada safara jahdun wahiqal faidaa awtara axadukum falyarkac ragcatayni faida fain istayqada wa ilaa kaanata lahu waxa weeyaan haddii uu qofku soo kaco laba ragca ha iska tukado laba ragca ha tukado marka inuu qofkii soo kacay laba ragca tuka karo ayay tuseen waa midda koobaad tan labaad ragco caawa fiidkii la tukaday kadib la seexday weesa burtay ragco ka dambayda in lagu rakibo isku salaadba maaha say witirkii ku bura marka sida sawaabka ah waa inaan witirkii hore la burin jamaahiiru ahlicilmina ay mareen kadibna salaad waa kuu banaan tahay kadibna salaad waa kuu bannaan tahay xaaraamka maahan waa naga labada xadiis sheegnay waan ubay bnu kacab radia allahu canhu qaal kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalama yutiru mid witirka ku tukada bisabixisma rabbika alaclaa waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allaahu axad rawaahu axmed ayaa wariyey abu daawuuda wanasaa'iyu wazaada wuxuu ku daray nasaa-i walaa yusallimu nabigu ma salaama nafsa jirin ilaa fii aakhirihina saddexda ragco midda ugu dambayda maahane xadiidkan ubay bnu kacab radia allahu tacaala canhu waana xadiis saxiixahe ahlucilmi badanaana saxiixiyey uu ka mid yahay xaakim uu ka mid yahay nawowi khulaasada xadiidkaas wuxuu faa-iideynaa waxa weeyaan saddexda ragco oo witirka ah qur-aankii lagu akri lahaa sida sunnada ah saddexda ragco ragcada ugu horeyda sabix isma rabbika alaclaa ayaa lagu akrinaa ragcada kaletana qul yaa ayuha alkaafiruun ragcada ugu dambaydana qul huwa allaahu axad intaasuu noo faa'iiday xadiidkan waxaa kaletowna tusay saddexda ragca in laysku xiri karo in la salaamo naqso kalena waa soo marxala kanuna wuxuu caddaynaa in laysku xiro oo saddexdooda laakiin ataxiyaad dhexda geli maydid hal ataxiyaada ugu dambeeyaad samayna wliabi daauda waxa u sugnaaday iyo tirmidiy nawi xadiiska mid lamida can caaisha xadiika ole can ubay bnu kacb u ahaa caaishay ka wariyeen abu daud iyo tirmidi wa fiihi waxaa ku sugnaa kullu suuratin suurad kastaa fii ragcatin ay ahaato wa fi lakhirati midda ugu dambaydana qul huwa allahu axad iyo wlmucawadatayn marka xadiidkan abu daauud iyo tirmidi min xadiidi caaisha waxay faa'iideynayaan saddexda suura sida loo akrina ila kii hore wuxuun keliya xadiidkii ubay bnu kacab sheegaayey witirka nabiga sala allahu alay slam saddexda suura inuu ku akri jiray laakiin sida loo kala akrinayo ma noo caddayn xadiidkan oo waxa wayaan caaisho ee abu daawud iyo tirmidiya caddeeyey saddexda ragcaa ragcada suurad lagu akrinaa wuxuu ku daray ziyaado ah ragcada ugu dambayda markaad qul huwallaha akrido qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas inaad ku darto inaad ku darto xadiidka marka intaas hore oo ah saddexda suuro midba in lagu akriyo ragco waa saxiix laakiin mucawadataynka in lagu daro a'imo badana inkireen oo waxa weeyaan oo yidhaahdeen arrintaasu waa khada waa khada a'imadaasna waxaa ka mid a imaamu axmed ibnu xambal waxaa ka mid a yaxya ibnu maciin ayaa ka mid a ayaa ka mid a sidaa taxqiiqa ibn اljawsi ku sugan marka waa sidaas marka intaas xoogaa waa intaas dambe oo istinaha ah oo waxaan rabaa mucawadataynka ah intaas a'imada gobolaa inkireen marka xadiidkaas waxaan ka faa'iidaynay witirka qur-aankii lagu aqri lahaa xadiidka intiisa kale xadiidka sidiisa kaleeto xaafid ibnu xajar waxa weeyaan waa taxsiiniyey nataa'iju afkaarka ayuuna ku taxsiiniyey oo uu yidhi xadiidku waa xasan shucayb arnaa-uud laftirkiisu waa taxsiiniyey asagana marka laakiin mucawadateynku waa la isku haystaa cuqayli wuxuu yidhi mucawadateynku ma ansaxaayo ducafaa buu ku leeyahy mucawadateynku ma ansaxaayo in lagu daro وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه أن النبي نaبga صلى الله عليه وسلم قال وxuu yihi awtirوu witreyo witrka tukada qabلa an تصبحوا intaadna waa berisan رawaaهu mسلم ayaa wariyey ولبن حباn بن حباn waxaa usugnaaday maن أdraka qofkii soo gaara الصبحa صبحiga dhalashadiisa الصبحa ay dلuuca صبحi صبxiga dhalashadiisa qofkii soo gaara وlxaal lam yutiruusan witrkii tukan falaa witra lahu witr male qofkaas waxa wayn xadiidkaas xaakimaa saxiix yeelay xaafidu dahabina waa ka aamusay marka xadiidkaas wuxuu faa'iideynaya xadiid ka horreeyey ibnu xibaan waxaan rabaa xadiidka muslim waxay faa'iideynayaan witirka waqtigiisu wuxuu ku eg yahay subxiga dhalashadiisa waana sidii aan xalaynaa axaadiis badan kusoo ogaanay witirka waqtigiisa marka qofka waa inuu ku dadaalo inaan subxiga ku dhalan dii adinkii dambe oo salaada subax la adimo khalaas wey witirkii waqtigiisi waa kaa dhammaaday marka qofku waa inuu ku dadaalo laakiin lafdigan oo ibnu xibaan uu wariyo man atraka subxa walam yutir falaa witra lahu witir male waxaa xadiidka ka dambeeya xoogaa inay iscaaridayaanaad moodaa marka bal aan akrina xadiiska ka dambeeyana markaasaan arkaynaa wa canhu can abi saciidin اlkhudriy qaala qaala rasuul lahi rasuulka alla yidhi salى اllahu alيه wasalama man naama qofkii ka seexda can alwitri witirka ow nasiyahu ama halmaama falyusalli ha tukado idaa asbaxa markuu waa bariisto ow dakara ama uu xasuusto rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen ila anasaa'iya nasaa-i maahane xadiidkan markaa abi saciidin alkhudriyi ay wariyeen waxa weya musnadka imaam axmed iyo saddexda kaleo saddexda sunanka nasaa-i marka laga reebo saddexda kale wuxuu leeyahay nabiga ma naama qofkii ka sexda can alwitri ow nasiya ama halmaama fal yusaliha tukado idaa asbax markuu waa beriso ow dakar ama u xasuusto see laysku waafajinaa xadiidkii horena wuxuu ahaa waxa weeyaan man atraka subxa walam yutir falaa witra lahu waxay yidhahdeen ahlucilmigu waa iswaafaqayaan mana iska hor imaanayaan waxaa laysku waafajinaa waxay tahay qofkii u qasdee kas uga tegey witir waa ka dhammaaday qofkii camdan uga tegay witr ma dhihi karo markii waagu baryaan witrkii tukana qofka xadiidkaana waa ku caddahay qofkii halmaamay ama ka hurday waa qofkaas qofka fursadda haysta kaas waa qalayna marka axaadiis waa caddahe waa iswaafaqsan isku meel u socdaan xadiidka hore waxa weeyaan man adraka subxa walam yutir falaa witra lahu waa qofkii kas uga tegey marka horeba kuma talagelinba ama isagoo salaaddii iska watay isagoo og salaaddii inay dhalanaydo mana halmansanayn qofkaas witir male mana qallay karo wax uu qallaya male laakiin qofkii ka hurday ama halmaamay kii xanuunsadayna waa la mid eh hadhow waxa weeyaan waa qallayna waa qallayna waa qallaynaa markii subxiga soo xasuusto mar alle markuu soo xasuusto qallaynaa ama awoodo markaasuu qallaynaa qofka xanuunsanna waxa weeyaan waxaa ku darayo caddaynaya xadiidka muslim min xadiidi caaisha oo ay tidhi kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam idaa qalabahu nawmun hurdu hadday ka qaalib noqoto oo wajacun ama xanuun can qiyaami leyli qiyaamuleylki hadday uga qaalib noqdaan sallaa min annahaari intay cashara ragca maalintiiu labayo toban ragcad tukan jiray xadiidkaasi marka wuxuu faa'iideeyey laba xugunoo cusub xukunka koobaad waxay tahay halmaankii iyo xadiidka hore wuxuu noo sheegay iyo hurdadii waxaa la mid ah haddaad xalay ka caajistay oo xanuunsatay waa xanuunsatay xalay waa tukan weyde waa la mid iyaduna wuxuu kaloo noo faa'iideeyey markaad qallayhaydo witir tukamaydid witir tukamaydide tira isla egaad ka dhigay shafcigaad ka dhigay ilaa nabiga koob iyo toban u tukan jiray soo maaha markii uu xanuunsaday ama ka hurdana wuxuu samayn jiray labiyo toban marka haddaad awal tukan jirtay hal ragco oo keligeeda markaad hadhow soo xasuusato ama hurdada ka kacdo laba tuke bis haddaad saddex tukan jirtayna afara tuke haddaad shan habeenkii tukan jirtay maalinkii meeqaa tuke lix haddaad toddoba tukan jirta habeenkii markaad soo kacdo maalintii maxaa tuke sideed haddaad sagaal tukan jirta maalintii maxaa tuke toban koob iyo toban haddaad tukan jirtay sidii nabigu u badnaana maxaa tukane labiyo toban marka maalintii shafci alla tukana witri male maalinkii xadiidkaas muslimna sidaas ayuu noo faa'iideeyey marka sidaasuu noo faa'iideeyey wacan jaabirin qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu calayh wasalam man khaafa qofkii ka cabsada allaa yaquuma inuusan istaagin min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa falyuutir witirka ha tukado awalahu habeenka awalkiisa waman damica qofkii rajo ka qaba an yaquuma inuu soo istaagi doono soo kici doono aakhirahu habeenka aakhirkiisa falyuutir witirka ha tukado aakhira leyla habeenka aakhirkiisa fa ina salaata aakhiri leyla habeenka aakhirkiisa salaada la tukado mashhuudatun waa lasoo xaadiraho malaa'igaa timaada wadaalika afdalu dibdhigidaana fadli badan rawaahu muslim ayaa wariyey xadiidkan marka wuxuu aad noogu caddaynaa annagoo soo ogaanay xadiidka xalay oo caaisha nabigu inuu awelka witirka tukaday owsadka inuu tukaday aakhirka inuu tukaday annagoo taas soo ogaanay waxaan haddana hadkan ku ogaanay sida ay wakhtiyaalku u kala fadli badan yihiin qofka hadduu ka cabsanaa inuu ka tago witirku waxa weeyaan oo is iraa soo kici maydid fiidka hore waa inu iska tukada fiidkaaga iska tuko caziimo qaado caziimo qaado khalaas nabiga sal اlahu alيه waslm abubakr ayuu weydiiye u yidhi mataa tuutir goormaad adiga abubakr witirka tukataa markaasuu yidhi uutiru min awali leyl aniga habeenka awelkiisaan iska tukadaa cumaruu weydiiye u yidhi mataa tuutir adiga cumaro goormaad witirka tukataa markaasuu yidhi aakhira leyl habeenka aakhirkiisa markaasaa nabigu abubakr wuxuu ku yidhi ad akhada haadaa bilxasmi ninkaanu go-aanu qaato inaan witir ka tegin horta inaan salaatuli ka tegin go-aanu ku qaato maa kaba seexa ma asago ilaa uu meel dhig saaro maba ka seexanayo marka go-aan adagu qaata riwaayad kale waxay leedahay degtooniyu qaata abubakar cumarna nabigu wuxuu ku yidhi akhada haada bilquwa ninkaanuna xoog u qaata cibaadada nin karti badan u leh maan qof kale ma awoodo moogta aakhiru leli awood aad qaadata yidhi aduguna marka waa saas marka xadiidkaasaa noo kala caddeeyey qofkii cabsanaa inuusan soo kicin fiidka hore iska witraynaa qofkii raje ka qaba inuu soo kacayana aakirku witraynaa taasaana fadli badan taasaa fadli badan tan horena haddee waxaad ka aamintay in witir la-aan aad noqoto ayaad aamin ka tahy oo faa'iidadaas ayaa kuugu jirta adigana wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi idaa dalaca alfajru fajarku hadduu dhasho faqad dahaba waa tegey kullu salaati leyli salaatuleyl dhammaantiis iyo walwitir witir dhammaantiis mar haddii subxi dhasho witir dhammaantiis iyo salaatuleyl waqtigood waa tegey faawtiruu witirka tukada qabla duluuci alfajri fajarka intuusan dhalan rawaahu tirmidi tirmidiyaa wariyey wa huwa xadiidun daciifun waa xadiis daciifa tafarada bihi sulaymaan ibnu muusa waxaa la gooni noqday sulaymaan ibnu muusa saasuu daciifu noqday marka xadiidkan waa daciif dii waxa weeyaan fajarku dhasho labaa dadka loo kala qaada waa soo ogaan labaa loo kala qaada qofkii kas uga tegey lama arko wax uu qaleys witr iyo salaatulail waa uga dhammaata qofkii ka hurday ama ka xanuunsaday ama halmaamayna waa tukanaa wuxuuna tukanaa waa maxay shafci shafci ayuu tukanaya marka sidaas weeye sulaymaan ibnu muusa adimashqi ninkaasaa la tafurada waa daciif ee waxa weeyaan witr waa soo ogaanay warkiis waa soo ogaanay witr iyo warkiisba wa can caaisha salaatu duxaa ayaan gelaynaa markaana wa can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yusallii mid tukada adduxaa salaatu duxada arbacan afar uu tukan jiray wayasiidu wuxuu siyaadi jiray maasha allah ilaahay intuu doono rawahu muslim aa weriye xadiidkan wuxuu noo faa'iideeyey koo nabiga salaatu duxa inuu tukan jiray afar ragco laba wuxuu kaloo noo siiya noo faa'iideeyey inuu intuu doono ku dari jiray markuu rabo intuu doono isagu oon salaatu duxadu xad lahayn la leeyahay waa laba ragco waa afar ragca lagama badi karo waa lix ragca lagama badi karo inaysan ahayn afaru ta tukado uu markuu raba intuu rabo ku dari jiray haddana intuu rabo ku dari jiray marka salaatu duxadii inay sugan tahay aan ka faaidayso oo ay sunno tahay nabi waxaan kaloo ka faa'iidaysanay in waxa weeyaan aysan xad go-an lahayn xad go-an intaysan lahayn waxaad kaloo ku baraarugtaa caaisha kuma dhihin anaa arkay ee nabiga tuka jiray ku tiri salaadaasna ku baraarug xadiiska kuma taalla anaa ku arkay nabiga tuka ogaada aada isha ugu biryare adhow hadhihin xadiisa iska hor imaanayda walahu muslim waxaa u sugnaaday canhaa can caaisha anahaa caaisha su-ilad waa la weydiiyey hal kaana ma aha rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam yusallii mid tukada adduxaa salaatu duxada qaalad waxay tihi laa ma tuka jirin ilaa an yaji-a inuu ka yimaado maahan min maqiibihi maqnaashadiisa markuu safarka ka yimaado markaasuu tuka jiro saa laysku waafajina xadiidka horena afar inta tukaduu siyaado ku dari jiray leeda intuu rabo kanna waxay leedahay ma tuka jirin ilaa safar markuu yimaado waa iswaafaqsany sababtoo kii hore miyay ku tiri maalin walbu tuka jir kii hore laftiisa kuma oolina mogta maalin walbu tuka jir inuu inta afar tukado intuu rabo ku dari jir xadiidkan waa sii caddayna oo waa maxay marka uu waxa weeyaan inta afar tukado wuxuu rabo ku daraayey waa safarka markuu ka yimaado ee maalin walba ma ahan maalin walba ma ahan xadiidkan waa sii caddeey walahu muslim waxaa u sugnaaday canhaa caaisho waxay tidhi maa ra'aytu ma arag rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam yusalli xaalu tukanaa subxata duxaa salaada duxada qaddu weligay ma arag wa inii la usabixuhaa anuuse sunnadaas waa tukaa xadiidka hore afaruu tukaday tii caaisho intuu rabana waa ku daraay xadiiskaana waxay tihi weligay isagu tukaa ma arag lakin anu waa tukaa saa laysku waafajina waa iswaafaqsanyihin dhib maa laba dariiqa ugu fiicana laysku waafajina culamada darii waaa qaara kale rajixeen rajaxaad looma baana waa layswaafajina waxay tahay kii horaan kugu baraajiy waxaan ku yidhi anaa arkay kuma dhihin kan ma arag soo ma aysan dhihin waxa weeyaan kii horena laftirkiisa anaa arkay ma aysan dhihin isagoo tukana waa loo sheegay saxaabada kale u sheegeen nabigu afaruu tukaday intuu rabana waa ku dareeyey waa loo sheegay kanna waxay sheegtay nafteeday ka warrantay inaysa iyadu arag walidaalika sidaas daraaddeed in loo sheegay waatan anigu waawadah waa tukaa ila waxaa nabiga laga soo gaarin loona sheegin ayadu iskama samaydeen cibaada dursheexa soo ma jeedin marka midka hore xadiidka hore leeda afaruu tukan jiray intuu rabuna ku dari jiray ayadu ma aragay saxaabada kalea u sheegeen xadiidkan kalena nafteeday ka warrameen oo anigu kuma aragay leeda laakiin anigu waa tukaa maxaa yale waa loo sheegay mar haddii loo sheegay waa ay tukeen khalaas sidaasay isku waafaqsan yihiin wa can zayd ibnu arqam radi allah wa can zayd ibnu arqam ana rasuula allahi sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi salaatu lwaabiin dadka toobadkeenka badan salaadooda xiina waqtiga weeye tarmadu ay agagubato alfisaalu nirgaha geel rawaahu tirmidi ayaa xadiidkan wariyey waana xadiid saxiixa xadiidkan wuxuu noo faaiideynaa xadiidkan wuxuu noo faa'iideynaa waktiga salaatu duxada la tukana waktigiiyuu noo sheegaa waktiga ugu fiican horta waktiga ay gasho salaatu duxaa waktiga ay gasho waa waktiga qoraxdu dhulka ka go'do oo markay qoraxdu soo baxdo ilaa labaatan daqiiqo la joogo khalaas waktigii salaatu duxa waa la gaaray inay tahay waktigaas qoraxdu ay kor noqotana waxaa caddaynaya xadiiska saxiixulmuslimka min xadiidi camar ibni cabasa xadiidkaasaa caddaynaya xadiidkii dheeraa ee camar ibni cabasa xadiidkaasa caddaynayey waa kii nabigu ku yidhi camar ibni cabasa salli salaata subxi salaada subax tuko uma qcud ka fariiso can salaati salaad mar haddaas wax tukato sunna kama dambaydo xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxdu kor noqoto xataa tartafica ilaa ay ka kor noqoto waa inay qoraxdu xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu soo baxdo xataa tartafica ilaa ay ka kor noqoto saasuu nabigu ku yidhi sal la ala salaada ka fariiso mar haddaad subxiga tukato ilaa qoraxdu soo baxdo ilaa qoraxdu markay soo baxdo keliya maahane haddana ay ka kor noqoto qoraxdu markaasuu nabigu yidhi uma salli markay qoraxdu kor noqoto tuko fa ina salaata mashhuudatu maxduura waa laga soo qayb galaa salaada malaa'igaa imaanaya xataa waxaad wadi kartaa salaatu ducadaas xataa yastaqila dillu birumxi ilaa hoosku uu hoostaada ku aruuro markii waxa weeyaan cerka dhex bartankiisa qoraxdu ku ekaato markaas ka joogso salaadan leha tukan ilaa ay leexayd xadiiskaas muslimka ayaa caddaynaa waktiga salaatu duxa ugu horeeya waa waktiga qoraxdu ay inta soo baxdo dhulka ka go'do oo ilaa rubi saac ilaa labaatan daqiiqo ahlcilmigu ay ku tilmaameen waktigan daqaa'iqa la helay waa midaas marka xadiidkanuna wuxuu noo caddaynayaa zayd ibnu arqam waktiga ugu fadliga badan ilaa waktiga ay banaan tahay aan sheegnay xadiiska camr ibn cabas waa markay qoraxda dhulka ka go'do laakiin waktiga ugu fadliga badan salaatu duxada waa maxay waa waktiga ciriddu kululaato carradu markay kululaato oo nirig nirgaha geelo hadarasha hadday ku istaagaan carrada ay gubaydo markaas wey ana rasuulalahi rasuulka alla yidhi sala allahu alayh wasalam salaatu lawaabiin salaada dadka toobadkeenka badan awaabiin waa jamcu awaab awaabna waa rajaa ila allahi qofka ilaahay u laabashada badan so ma ogid waktiga barqadiya inuu yahay waktulafle wakti suuqa lays eryaayo qof siyaasad eryaayo mid waxa weeyaan shilinka eryaayo midba meel murmaayo weeyaanoo wax masjid ku jiraaba ay yaryihiin waktigaas qofka inta markay ka soo tegay dantiisii laba ragca ilaahay u tukaday waa qof caadiya maa waa awaab qofkaas marka dadka awaabiinta waktiga ay tukadaan xiina waktiga weeya tarmadu ay cagagubato alfisaalu nirgaha geel nirgaha geel markay cagagubtaan oo ay ciriddu dhulku kululaado qoraxdu si fiican u kululaato barqa weyn ay tahay markaas weeye markaasa ugu fadliga badan rawaahu tirmidiyaana xadiidka wariyey marka tana wuxuu tusaa waktiga ugu fadliga badan waktiga bilowgaana waa anagii soo sheegnay oo waktiga ay bilaabanayda banaanaashada wa can anasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allaa yidhi man sallaa qofkii tukada adduxaa salaatu duxada intey cashara intey casharata ragca laba-iyo toban ragco banallaahu alla u dhisa lahu qofkaas qasran guri sar'a filjannati jannada dhexdeeda rawaahu tirmidiyaa wariyey wastaqrabahu waana qariibsado wuxuu yihi xadiiun ariib waa xadii ariib waana daciif wey waa xadiis daciifa xadiidkaanuyo xadiidkan wuxuu sheegayaa rakacaadka oo waxa weeyaan salaatu duxada rakacaadka salaatu duxada ayuu sheegayaa inta ay leeyihiin laba iyo toban qofka tukada waxa weeyaan qofkaas guri ayaa jannada looga dhisa oo sar ah weliba uu leeyahy laakiin xadiisku waa daciifo waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhahda muusa ibnu fulaan muusa ibnu fulaanna waa majhuul marka waa majhuul sidaas daraaddeeda xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka uu ku daciifiyo wuxuu yidhi waa daciif talkhiisulxabiirka markuu joogo xadiidkan waa daciif uu yidhi marka xadiidkan ma sugna amaa salaatu duxaa cadadkeeda salaatu duxaa cadadkeeda laba ragcaad tukan kartaa laba ragco kaliya aad iska tukan kartaa waxaa u daliil ah nabiga sala allahu calay wasalam abaa hurayra u dardaarma abaa hurayra waa u dardaarma wuxuu kaloo u dardaarmay saxaabiga la yidhaahdo abaadar wuxuu kaloo u dardaarmay abaadardaa saddexdaas saxaabi wuxuu u dardaarmay waxa weya saddex arrimood saddex arrimood inaysan ka tegin uu u dardaarmay saddexdaasuna waxay kala ahaayeen laba ragco inay barqadii tukadaan witirkana ay tukadaan intaysan seexan bil walbana saddex maalmood ay ka soomaan saasuu saddexdooduba u dardaarmay waxaan kuu dardaarmay inaad bil walba saddex maalmood ka soontaan witirkana tuko adoon seexan maxaayl abu hurayra xadiiuu kusoo jeeda xadiisiiu muraajacayna caawo dhan maxfuudaadiisii uu muraajacayna marka aakhirka inuusan soo kicin u badanta marka horay ayuu nabigu ugu dardaarmay inay ugu tukadaan witirka aysan ka seexan bil walbana saddex maalmood ka soomaan barqadiina laba rago marka laba ragco axaadiistaasi ku suganta buxaari iyo muslim qayrkoodba ku sugan ko afarna waa tukan karta xadiiska caaishan hadda kusoo ogaana nabiga laba afarna u tukan jiray intuu doonana waa siyaadi jiray afarna marka sidaas ayay u sugan tahoo afar waa ka dhigan karta salaatu duxada waxaad kaloo ka dhigan kartaa lix lixna waa ka dhigan kartaa oo lixdana waxaa tusaya xadiidka tirmidi uu shamaa'ilka ku wariyey waana xadiid saxiixe sida sheekh naasirudiin albani uu ku sheegay duruqdiisa iyo shawaahidiisa irwaaulkhaliilke inaad waxa weeyaan lix ragco ka dhigato lix ragco inaad ka dhigato ayadana waa banaanta lix ragco inaad ka dhigato waa banaanta oo xadiidka anisale nabigaa barqadii lix ragca tukaday uu leeyay nabigaa barqadii lix ragca tukaday marka xadiidkaasoo tirmidi uu kusoo saaray shamaa'ilka waana xadiid saxiixa marka duruqdiisa la jamciyo haddaa ratana sideedaad ka dhigan kartaa oo waxaa tusa in sideedaad ka dhigan karto waxa weeyaan xadiidkii umuhani yowmu fatxi maka nabiga sala allahu calay wasalam maka markuu furtay gurigayguu yimid sideed ragcoo salaatu duxaahu tukaday sideed ragco oo subxata duxa ayuu tukaday bukhaari muslim ku yaalla haddaa rabta sideedaad tukane haddaa rabtana waa ka kordhi kartaa laba xadiidaana ku tusi inaad ka kordhi karto kan koobaad waa xadiidka caaisha haddaana soo sheegnay waxa weya yusalli arbacan wayaziidu maasha intuu rabo inuu kordhi jiray waa xadiid xadiidka kaleeto oo tusana waa xadiidkii camar ibnu cabasa oo nabigu ku yidhi markuu salaada uga sheegayey sa uma salli marka qoraxdu kor noqoto tuko fa ina salaata mashhuudatun maxduura xataa yastaqila dillu birumx ilaa hoosku waranka hoos galo macnaha shayga iyo hooska ilaa hoosku shayga hoostiisa kusoo aruuro wad salaada saasuu nabigu ku yidhi ma dhihin intaas ku ekaysi labadaas xadiis waxay tusahayn markaa salaatu duxadii inaysan cadad go-an lahayn inaysan cadad go-an lahayn ayay tusayaan marka inti aad rabto ayaad ka tukaneen markaa salaatu duxada waa noocaas wallahu subxaanaه wa taعala aclam salى اllah وslm وbaaraka عalى nabiyina mxamed